kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee labada kun shan iyo labaatanka tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka mareykanka iyo lacagaha elektarooniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay haddaba go-aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul ka tirsan dowladda dhexese ma qaadan karaa go-aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qaybgalaya garyaqaan maxamuud maxamed saleybaan iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar oo labaduba sharciga bartay waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan maxamuud bismillahi raxmaan iraxiim seynabey waa mahadsan tahay arrintan go-aankan runtii waa go-aan masiiriya waana go-aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntland ayna u aragtay lagama maarmaan sababtoo ay tahay sidaad og tahay soomaaliya waxa ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo soddon sano ah muddo hadda soddon sano labaatan iyo dhowr sano ku dhow dhow waxa weeye geedi socodkii dowladda aada buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galayn dowladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay waa jiraan dowlado badan oo burburay ama africa ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dowladda hadda maantay la harsanayo oo maantay soomaaliya ka jirta iyadaa asaaskeedana lahayd lafdhabarna iyadaa u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay sidaa daraaddeed puntland in badan bay hawshaas u dhowar adeegtay oo kuna jirtay waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiyey ama dastuurkii la qortay oo soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekaynaya wuxuu ka balowdaa qodobka afartan iyo sideedaad dastuurka ilaa qodobka konton iyo afraad ee dastuurka intaasoo qodob waxay ka sheekaynayaanin habdhismeedka dowladda ayay ka sheekaynayaanin sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxaasoo dhan bay ka sheekaynayaanin waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba uu hadda hogaaminayo xasan sheekh maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farafareeyey in wax laga bedelay in sidii la doono loogu dhaqmay haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland doctor mukhtaar waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka puntland go-aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul dowladda dhexese ka tirsan ma qaadan karaa go-aan ceynkan ah saynab abuukar walaal waa ku salaamaya sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o ed meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqaan oo dooda igula gul jiro gariiqaan maxamuud waa nasiib xuma in puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanaya waxaa weyaan puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd aasaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore usii wado ina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya lacagaan samaysanaya micnaheed waxa weyaan dowlad madax banaanaan ka noqonaya dowladda dhexe haddii lacag wax lagu taraayo in la raba in la sameeyo somalilan ayaa hore lacag u samaysatay soddon sano ay taagan tahay puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay og tahay ee aheyd hooyadii in maanta ay tirahdo xasan baan aan ka xanaaqsanahay ma siyaasadda hebel aan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag lacag qaabkee loo sameeyaa su-aasha taallo lacagtan yaa samayn karo lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weye oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeey wey oo lama taabtaanka ah qodobadan uu saaxiibkay soo cuskaday uu yidhahdo afartan iyo sideed iyo konton iyo afar waa dastuurkii lagu sameeyey garoobe one garoobe two gaalkacayo markii la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangoyo lagu sameeyey intina wuxuu ka hor imaanaya dhammaan dastuurka dowladda dhexe waxay isku laysku maslaxeeyo puntland samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex geliso qodobadanoo dhan waa iska hor imaanaya federaalka afartan iyo sideed iyo konton iyo afar sida kheyraadka loo qaybsanaya sida wax loo kala qaadanayo heshiis waa in waxyaalahan dhan waxa weeye waa nonsense haddii dowlad federaal oo wax samaynayso waa la yaqaanaa nidaamka iyo qaabka wax loo maro laakiin saaxiibkiio gariiqaan oo yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yidhaahdo waa masiiri lacagay sameynaya runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoon-yahan inuu taa ku dhawaaqo oo yidhaahdo waxaas ayaa lagu dhexadlaya ummadda lasoo dhexdhigaya runtii waa nasiib xumo haddii aan dib kugu soo noqdo gariiqaan maxamuud waad dhegaysanaysaa ee doctor mukhtaar waxa uu ku doodayaa in go-aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelaynin marka la eego awoodda maamul goboleed uu u leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in puntland ay lacag u gaar ah samaysato maxaad ugu jawaabi lahayd dooda mukhtaar seynabey mar labaad waa ku salaamayaa saaxiibkay abukaatahana mukhtaar waa salaamaya horta sideedaba nabiga caleyhi salaatu salaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan oo ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan marka waxaan annaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka dastuurku maaha kitaab qur-aanna maaha xadiisna maaha waa wax waa mucaahado waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho xataa masaalix wax aakhiro kuma jirto wax masaalix aakhiro ah xataa kuma jirto waa masaalix adduun oo keliya wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidayo annagana inaanu inaanu inaanu inaanu aanu diidno wixii khaldan sharci noo diidaya ma jiro taasi waa mid midda kale madaxweynaha puntland ma uu oran soomaali inteeda kaleanu ka go'nay soomaali baanu diidnana ma uu oran soomaalina ma rabnana ma oran maalin walba cid ka jecel soomaali inay israacdo soomaali madowdo soomaali wax noqoto soomaali ul iyo diirkeeday noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto shacbiga reer puntlandna waa shacbiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ummadda soomaaliyeedna ururiya oo jecel weye laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho kuna kooban magaalada xamar oo magaalada xamar amnigeeda sugi la oo magaalada xamar wax ka qaban la anigu say soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halkaa calaamatusaal baa saaran wax noo diidaya inaan lacag samaysana ma jirto qodob qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen marka waxaanu ku khasbannahay ummaddaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato ma lacag la-aan karaan mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirinee mar walba gadaal u socota lama sugi karo ummadda reer puntlandna kuma xayirnaan kadho marka ay puntland aragto soomaali israacsan midaysan oo isjecel de awal baas anagu mar walba u helaneen soomaali budligaheedi baanu nahay mana diideyno inta ka horeysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii annagana khuseeya cid aanu u daba fadhiisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toonna ma jirto lacag baan samaysanaynaa dahabka iyagaanu qodanaynaa khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa badda iyadaanu jilaabanaynaa beeraha iyagaanu beeranaynaa federaalna anugu wax kama weydiinayno taa waa in la ogaado haddii dowladda federaalka ay ku fikerayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo dowladdii federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay bay maalulba gadanaysaa xaraashaysaa dhulkii bay xaraashaysaa wasaaradii bay xaraashaysaa khayraadkii bay xaraashaysaa hadda waxaa laga shekisan yahay baddii inay xaraashatay lama hubo weli arrintaa laakiin tuurkeedu aanu qabnaa sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annagana khuseeya reer puntland waad samaysanaysaa ummadda reer puntland hogaan bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golo wasiiro baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaan xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto haddii soomaali israacayso soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmayo dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldana la saxayo u malayn maayo dowladda puntland ka hor imanayso haye doctor mukhtaar waad dhegaysanaysaa qaabka uu jawaabta u dhigay ee gariiqaan maxamuud maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa walaal seynab saaxiibkay gariiqaan maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabaa inaan xasuusiyo maxamuud waxaan rabaa inaan tusaale ahaan kuusoo qaato yurub waatee dowlado kala daadsana ayagoo isku yimaadeen european union ay samaysteen hal lacag yoroy samaysteen xildhibaanay samaysteen ciidan miday samaysteen waxay samaysteen ummadihii ayaa isku imaanaya oo sameysanaya hal lacag keliya haddaad aragtid wadankan imaaraadka sidoo kale waxaa weeyaan maamul goboleedyo isku yimid hal lacag samaystay hal ciidan samaystay dowladda dhexaana looga dambeeya abudabay fadhiso alor haddii qof walbuu xanaaqo oo dhan anigu waan go-ayaa shil soomaaliyaan samaysana anigu waan go-ayaa ethoobiyan aadaya baddaan siinaya hala aqoonsado anigu waan go-ayaa jubbaland waa tanabatee dhacdo lema imaan karo waxa weeyaan waxa aqliga galaya maa federaal waa run waxbaa lagu heshiiyey dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabane xildhibaanaha matalo puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka saraa joogo oo wakiilka ee puntland cabashadooda u gudbinayaan xildhibaanadooda ka doodayaan dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa aqalkii saraa jooga oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go-ayaa lacagaan samaysanaya caawaan riyooday beri lacagaan daabacanaya xaanshe a for y ummaddana in la khiyaano been loo sheega lama rabo oo a forkaas lasoo daawacayo somaliland wax ku keeni lahayd oo maanta lacagtooda meel laga aqoonsi iska dhaafe qashinka lagu rido oo a for ay tahay shilinka soomaaliga burca ka shaqeeya shilinkeena soomaaliga oo go-ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikiraya sidii lagu sameyn lahay waatii mar lasoo sameeyey suudaan taale laakiin imftaa diitay mayaa layidhi lacagta waxaa loo baahan yahay broseska in la maro lacagta waa in la maraa a b c d xilligii farmaajoan xasuustaa aniga aan aan la taliya xagga oo sharciga oo oo kala hadlayn lacagahan iyo qaabkii wax loo sameyn lahaa inta xujo lagu xujeeyo dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku waad yaabaysaa boorkaasoo joogaan dad aqoon-yahano ah brofesor qalluucu oo bangiga dhexe wakiilka oo boorka joogo brofesor aweys abuya joogo xuseen caato oo maraykan joogo dadka aqoon-yahanada oo shilinka soomaaliya waagi hor sameeyaan weli joogo oo sideetamiya iyo sagaashamiya jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilinka soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keeni lahaa shilinkeeni so puntland waa riyooda lacagaan sameynayaa de adeer waxaas waxa shaqeynaya maaha dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ha ka sheegaan ha samaystaan tiimkooda halala xisaabtamo xisaabtanka yaalo dowladda iyo waxay ka cabanayaan aqliga saraa joogo matalaya puntland cabashadooda ha u gudbiyaan laakiin waan go-ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa maxamuud waxaas wax fiican maaha walaalka caliye nin aqoon-yahan waxaas kuma hadlo haye garyaqaan maxamuud waxa weeye seenabey mar labaad waa maasan tahay adig iyo abukatuba annagu haddaanu nahay reer puntland ama dowladda puntland ummadda soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaaggeedaba waa jecel lahay horena waanu jeclayn haddana waa jecel lahay haddii la helayo soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa ummaddeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin haddii taa la helo annagu waxaanu hormuud baanu horena ugu ahayn haddanu noqonaynaa haddii taa la waayo wax noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalka mustaqbalkayga ama mustaqbalka puntland mustaqbalka inay ka tashato aayaheeda inay ka tashato wixay iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd iyo haddii horumar inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci sharci noo diidayana ma jiro horumarka ummadda soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waanu u rabnay haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsanaa ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynaynaa haddii taa la waayo taas hirgeli weydo soomaaliya waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kastahay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummadda soomaaliyeed markii ay maskaxda usoo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaanna ka mid baanu anaga uga horeyna inta ka horeysa danaha iyagu anaga khaas noo yihiin kuweegana waa salaamaya abukaatana waa salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabada doodaan isla soo gaarnay doctor mukhtaar hadalkii gariiqa maxamuud waxaa ku jiray in puntland ay muddo sugayeen lacag soomaaliyeed oo lagu midaysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go-aanka bay puntland gaarta ay lacag ku samaysanayso xaaladda wadankana waad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalka u aragtaa adigoo soo koobaya seyna walaal arrintan runtii waxaa isleeyahay ma noqonayso mid shaqaynayso oo lacaga la iska daawacaya oo waariyooda ma shaqaynayso waxaan filayaa puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay runti waxaa la rabaa waxyaalahan qadadaadka iska hor imaanaya dastuurka maalin walba lagu marmarsiyoonaya qodobadan afartan iyo sideed ilaa iyo konton iyo afar oo lagu saleeyey khilaafka taagay in xildhibaanada ay saxaan dastuurka qabyada laga saaro la fareysiiyo hore loo socdo lacag haddii la sameyn lahay ummado badana iska daawaca layd sameyn lahay taa wax shaqeynaya maaha xildhibaanadana waxaan leeyahay waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo waxaa isdiidan halaga saaro maxkamadii dastuuriga hala sameeye golihii adeeg garsoorka hala sameeye si soomaaliya u noqoto meel haddii cabasha iyo maamul goboleedyadka yimaada meel la aadi karo lagu xalin karo khilaafka taagan ay cabanayaan waa mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa go-aankii puntland ay ku sheegtay inay ku sameysanayso lacag u gaar ah sanadka soo socda waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay garyaqaan maxamuud maxamed saleybaan iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar oo labaduba sharciga bartay inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo